Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa xalay goobjoog ka ahaa munaasabada xuska Luulyo oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada. Madasha munaasabada ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle xubno ka tirsan Golaha Wasiirada, Maamulka Gobolka Shabeellaha Dhexe, Duqa Magaalada Jowhar iyo marti sharaf kale. Kooxda Luulyo ayaa ah Israaca Koonfureed iyo Waqooyi taas oo dhalisay dowladnimada Soomaaliya oo waqtigaas soo bilaabatay. Ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay Gudoomiyaha degmada Jowhar ahna Duqa Magaalada, Cusmaan Maxamed Mukhtaar Baare iyo Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Hirshabeelle Mudane Cabdi Daahir Guure Karoore iyaga oo si wadajira uga hadlay muhiimada ay leedahay dowladnimada.
iyadoo wax la aqoonin oo wax la qoraynin ama ay yar tahay dadka wax qoraayo ayay waxay go'aansadeen awoowayaashii ee soomaaliyeed ee waqooyi iyo koonfur in ay midoobaan haddoo wax la bartay maxaan ku idhahda waqti casri la gaaray in heerkan aan kala joogno aadaan ugu xunnahay haddii aan ahay anoo baadbaayo shacabka caasimadda dowladda hirshabeelle ee jowhar magaca golaha deegaanka dowladda degmada jowhar iyo magaceygaba waxaan leeyahay waa ku xunnahay soomaaliya inay israacdaa mar kastaba noo fiican shaati hadduu magaciisii ka maqan yahay garabka ama kuleetiga uu ka maqan yahay wax macna ee yeela maayo waxaan leenahay walaalahayna reer waqooyi shaatiga garabka ka go-an waxay ahaaday guul iyo gobonnimo caawana waa kooda luuliyo xuskeeda soomaaliya koonfurta soomaaliya oo dhan wuu ka jiraa laakiin hirshabeelle waxaan rabnaa annaga waxaan ahay dad xornimo u taagan habeen iyo maalin xabad ku jiro waxaan rabnaa soomaali inaan mar labaad aan xoreeyno soomaaliya waxay u baahan tahay in la xoreeyo soomaaliya waxay u baahan tahay in la xoreeyo waxaana nahay dowladda hirshabeelle dowladda hirshabeelle dadka keliya ee go'aansaday gumaysiga labaadoo soo laabtay inay la dagaalamaan waxaan u hambalyaynayaa ciidamada deegaanka waxaan u hambalyaynayaa mas-uuliyadda ugu horreeya madaxweyne cali guudlaawe dhanka kale madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa hambalyo u diray dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer hirshabeelle islamarkaana ku baaqay in laga wada shaqeeyo nabadda golaha baarlamaanka maalinaalyaha guud maamulka gobolka shabeellada dhexe heer gobol iyo heer degmo nabadoonnada qiimiga badan culamaa udiinka dhallinyarada qiimiga badan guud ahaan dadka ku sugan xafladda waxaan ku salaama salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bacda salaam iyo fadhiista aad iyo aadaad u mahadsantihiin waxaan rabaa caawa nashiran ku bilaaba bulshada qiimiga badana isu soo baxday kulanka kowda halluuliyo kulanka kowda halluuliyo kor loo dhigay uu soo keceen kulanka kowda halluuliyo kor loo dhigay uu soo keceen kulanka kowda halluuliyo kor loo dhigay uu soo kec aad iyo aadaad u mahadsantihiin runtii caawa waa maalin farxadeed ummadda soomaaliyeed guud ahaan waxaan leeahay hambalyo hambalyo hambalyo sidaad wada ogsoontihiinba waxaan ku jirnaa toddobaadkii xurriyada lix iyo labaatankii juun caawa oo kowda luuliya runtii ummadda soomaaliyeed waxay u leedahay qiimi gaara waad ogtihiin dalkan sida nabadoonku sheegay guud ahaan taariikhda soomaaliyana ku qoran dhib badan ayaa loo soo maray xurriyaddan iyo sharafkan aan ku joogno ee ummadda soomaaliyeed guud ahaan ay ku naado hayso dowlada waaweyn ayaa ku soo duulay oo raba inay gumaystaan dabaabaad wato diyaarado wato fikirkooda oo ahay fikir qaangaara ujeedkuna ahay inay dadkan gumaystaan deegaankooda iyo dadkooda guud ahaan wixii ay rabaan ay ku sameeyaan dad rabay ahaayeen
gabagabada munaasabadda ayaa waxaa la saaray calanka waxaana si wada jira u dabaaldegay madaxda hirshabeelle iyo shacabkooda